العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن أحبتي في الله وحن سودني وإن أسعدي كتاب كسي رضها نور اليقين وحين أقدم بيي الهجرة إلى الطائف sida rasuulkeena kariimka sala allahu calayh wasalam markay ka soo awdantay ilihii maka intii islaami lahaydna islaameen sidaa loo hor istaagay inuu raadiyey meel kale manfad kale uu dacwadda ka faafiyo meeshaasina ay noqotay daa'if wixii uu daa'if ka filayna uu soo waayey bal uu la kulmay aflagaado iyo dheeldheel iyo gacanqaad intaba iyadoo dhiiggu hayrafayoo ka soo laabtay dhibaatada gaadhay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka khafiifiyey markuu islaamay caddaas oo addoon ahaa markay jinku islaameen markay ilaahay u soo diray malakuljibaal oona hore u tilmaamay inay taasi tahay ilowsiin ilaahay ilowsiinayo wixii gaadhay oo la leeyahay haddii mushrikiinta carbeed ku diideen dadkii kale shisheeyaaba kuwaa ku islaamay ee ku raacay haddii insigii ku diiday jinkiina waa kaa islaamaya samadana waa lagaa taageersan yahay mawduuca maanta inoogu xigaa waxa weeyaan ilowsiinta iyo tasliyada iyo qalbi qaboojinta oo sii socota rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo booqasho rasmiya samada u gelaya waa shayga loo yaqaano al-isra waalmicraaj israa'uhu guuragalkii la guurogeliyey rasuulka sala allahu caleyh wasalam wa micraajuhu iyo fuushiintii la fuushiyey samaawaadka fi sana alxaadiyata cashara sanadii koob iyo tobnaad akramahu llahu ilaahay wuxuu ku karaameeyey bilisraa'i waalmicraaj faalisraa'u huwa waxa weeye tawajuhu nabiy sala allahu caleyh wasalam nebigoo u jeestay leylan habeennimad min almasjid alxaraam masjidka xurmada la ka guuro galay ila almasjid alaqsa masaajidka fog u guuro galay waalmicraajuna huwa waxa weeye sacuudu inuu fuulay sala allahu caleyh wasalam ila alcaalam alculwi caalamka sare samaawaadka inuu fuulay wa fiihi fuulitaankaa uu fuulayba furidat isalawaat alkhams salaadaha shantaana lagu soo waajibiyey wa fii sabiixati leylati alisraa habeenkii guurogalka subaxnimadkiisii callamahu jibriilu jibriil wuxuu baray asalaata salaada iyo wa awqaatahaa wakhtiyadeedaba xilligaasa la baray sida kutubta siirada ku wada cad rasuulka calayhi salaatu wasalaam alisra waalmicraaj ayaa loo sameeyey alisra waalmicraaj waa laba camaliyadood oo isa saaroo laysku rakibay waa guurogalkii iyo gudoodigii uu ka guday rasuulku calayhi salaatu wasalaam maka ilaa iyo baytalmaqdis ayaa la dhaha alisraa fuulitaanki iyo korriintii la korsiiyey samaawaadkana waa almicraaj taariikhiyan xilligay dhacday ikhtilaaf badan baa ka jira mu'arikhiinta qaarkood waxay leeay sanadkii koobaad qaar sanadkii shanaad qaar sanadkii tobnaad koob iyo tobnaad ilaa saddex iyo tobnaad xataa culimmada qaar baa jira leh hijrada ka bacdi ayaaba isra waalmicraaj rasuulka loo sameeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin qowlka ugu dhow wuxuu odhanayaa sanadka tobnaad ama koob iyo tobnaad labadaasaa ugu dhow bidaliili maxaa yeelay in tobnaad bartankeedu ahaa sanadkii tobnaad iyo inay ahayd koob iyo tobnaad labadaasaa ugu dhow maxaa yeelay khadiija radia allahu canha may soo gaadhin salaadaha shanta ah salaadii ka horreeyena waxay ahayd laba ragcadood subaxiya iyo laba ragcadood goboldhaca ah afartaa ragcadood bay ahaayeen markaa khadiiji salaada horay ku geeriyootay taas waxay tilmaamaysaa inaanay isra walmicraaj ahayn sanadkii shanaad iyo toddobaad iyo sagaalaad midnaba ayan kaanad labadaa midun bay hayde rasuulka calayhi salaatu wasalaam guurogalkaa la guurogeliyey ahdaaf dooraa laga lahaa ilaa afar hadaf ayaa inagu aynu ka garan karnaa wax ka badanna ilaahay subxaana wa tacala inu ka leeyahay waa suuragal ta ugu horraysa waxa weeyaan sida ilaahayba aayadda ku sheegay ru'yatu aayaati illaah inuu aayaadka ilaahay soo arko linuriyahu min aayaatina samaawaadkan iyo awoodaha yaalla iyo nidaamka kownka iyo umuuro fara badan oo aanu marka hore ogayn inuu isha ka soo qaado wax haddii lagaaga warramo iyo haddaad aragtana way kala duwan yihin laysa alkhabaru kalmucaayana aragtidaa wax walba ka cajiibsan inuu sooarku indhaha ka qaado oo cayn alyaqiin hubaal indhaha uga soo qaado ta labaad in salaada lagu soo waajibiyo oo ummaddana dee qiimeheeda la tusaayo in rasuulka calayhi salaatu wasalaam la ilowsiiyo wixii soo maray iyo dhibaatadii gaalada lodha haddii adduunyadii saa noqotay samaawaadka o dhan baa lagaa jecelaya oo lagaa taageersanaya oo lagugu maaratay lagugu soo dhowaynaya ta kalena waxa weeyaan risaalada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diintan inay waarayso oo dhulka wada gaadhayso ilaa baytalmaqdis inay xataa gaadhayso barta rasuulka loogu yimi ee laga dheelmiyey ikhtilaaf badan baa ka jira isbedel riwaayadka qaar waxay sheegayaan alxadiim kacbada dhinaceeda inuu jiifayba qolo kale waxay leeyihin may xijru ismaaciil dhinaca kalena xijriga inuu kacbada dhinaceeda jiifay riwaayada ugu xoog badanna beytu umihani gabadha ilmaadeeriyiin oo muslimad ahayd oo umuhani binta binta abi aalib ah inuu gurigeeda jiifay qayb ka mid ah halkaa in laga qaaday ayaa ugu xoog badan waxaa lagu qaaday buraaq waa xayawaan fawqa alximaari wa duuna alfaras dameerkana uu ka yar weyn yahay uu ka yar dheer yahay faraskana waa ka gaaban yahay waa buraaq rasuulku wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qoobkeeda inay dhigayso barta isheeda ku dhacdo haddii saxaro bannaan ay tahay ishaadu halkay ku dhacaysa waad garan kartaa laakiin qaabkan ay usoo sawiraan baakistaantuye xayawaan xagga hore ka dado xagga hore ka xardhano ka shaqlano waxyaalahaas waa khuraaf waa khuraafaad cid soo aragtina ma jirto laakiin waa xayawaankaa laynoo sifeeyey baa ilaahay ku qaaday markii la geeyey bayt almaqdis wuxuu ku xidhay albaabka bayt almaqdis buraaq markaasaa la korsiiyey samaawaadka salaan baa loo dhigay micraaj la yidhaha micraajka ayaa loo dhigay deetan rasuulku waa fuulay calayhi salaatu wasalaam jibriilna waa la socdaa samaa dunya ayay garaaceen waxaa lagala soo baxayaa samaawaad inay xidhan yihiin oo albaaba leeyihiin markaasaa la odhan waayo siduu jibriil yaa kula socda muxamed awa ursila ilayh ma waxbaa loo diray ma codsi buu ma wuxuu haystaa casuumad rasuula nacam awa udina lahu riwaayadka qaarna waxay leeyihiin miyaa loo ogolaaday inuu soo fuulo haa markaasaa laga furaa samadaa soke wuxuu kula kulmay nebiyullaahi aadam halkii buu bariidiyey jibriil baa isbaraya low aabbaha aadam salaan markaasuu salaamay wuu dhaafay samadii labaad baa la garaacay sidii si leeg wuxuu kula kulmay ibnay alkhaala labada nebi ee isu habarwadaagga ah waa yaxya iyo ciisa iyagina waa la isbaray waa isa salaameen waa ka gudbay samada saddexaad bay sidii si leeg u garaaceen intii baa la isweydaarsaday waa kuma waa jibriil yaa kula socda moxamed miyaa loo ogolaaday haa waa laga furay sababada saddexaadna wuxuu kula kulmay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wuxuu rasuulku ku tacliiqiyey ee ku faaleeyey wuxuu uhi faidaa huwa ucdiya shadra alxusni waa aad arkaysaa in la siiyey quruxda kala barhkeed inta ilaahay ummadda kala siiyey kala barhkeedii kaluu keligii siiyey waa la isbaray uu dhaafay samada afraadna wuxuu kula kulmay idriis wuu sii dhaafay samada shanaad haaruun ibnu cimraan nabiyullaahi haaruun buu kula kulmay waa la isbaray uu dhaafay samada lixaad buu wuxuu kula kulmay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi muuse markii la isbaray ee uu gudbuu dhaafay ayuu ooyey deet waxa uhi nabiyullahi muuse maxaa kaa ohinaya wuxuu waa igu ohinayaa fatan bucisa min bacdi nin dhallinyaro ah oo gadaashay la soo saaray ayaa ummaddiisa ay kaga badnaanaysaa ummaddayda jannada macnaheedu xasad maaha laakiin waa kamasho wuu jeclaysanayaa inay ummaddiisuna badnaan lahayd ayuu jeclaysanaya waa uu sii dhaafay samada toddobaadna wuxuu kula kulmay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam sidii buu u gudbay markuu gudbayay xaggee loo gudbaya toddobadii samaba dhaafeene waxa weeyaan fadaagaa sare ilaa uu gaadhay sidrat almuntaha gobka lagu idlaade lagu joogsado yaa ku joogsadaa jibriil baan dhaafi waa halkaan jibriil dhaafi karin anugu haddaan halkaa taa ka dhaafo buu yidhi waan gubanaya lama ogolo halka inaan dhaafo adigu soco wuu socday xataa kaana qaaba qawsayni aw adna ilaa ilaahay uu dhowaaday inta labada qaasay isu jiraan in laeg fa awxaa ilaa cabdii maa awxaa markaasaa ilaahay u waxyooday wuxuu waxyoonayay halkaa miyay ka dhacday wadahadalku u dhacay oo nabigeennu sal allahu alayh wasalam waa kaliimullah kamaa muusa kaliimullah sidii muuse loola hadlay ayaa isna loola hadlay waxay saxaabada iyo culimmadii ka dambaysay isku hayaan miyuu arkay rabbigii se muu arag ibnu cabbaas wuxuu ku doodayaa wuu arkay ilaahay laakiin waa laga xoog badan yahay axaadiis baa tilmaamaysa uu rasuulku leeyahay nuurun anna uraahu waa nuure sideenu arki karaa adduunyada kuma arki karo aakharun baa ku arkaya laakiin dhowaanta iyo hadalka iyo waajibinta iyo waa dhacdintuba waxaa lagu soo waajibiyey hamsiina salaa konton salaadood tasawaru billaahi calaykum konton salaadood sawiro oo aad maanta tukanayso oo loo qaybinaya afar iyo labaatan saacadood waa inaad shan iyo labaatan iyo daqiiqa ama lix iyo labaatan iyo daqiiqaba salaad la imaamo laaqima marna masaajidka lagu soo socdo marna laga sii socdo gebiga masaalixda adduunka iyo danaheenuna wada baabi'ilaayo dameeradda imka laga yimi ee adigoo imka fadhiistay haddana leedaaba ee haddana soo noqotay wahaakada sucuuba culays alla subxaana wa tacala wuxuuna dareensiinayaa marka horeba waxaa u go'aansanayd shantaa inaynu tukanno un laakiin waxaa layna dareensiinayaa qiimaha layna siiyey waayo inagoo shan tukanayna ayaynu haddana kontonkii imka ajarkeeda qaadayna waayo kullu salaatin bicashri amhaaliha salaad walba tobanbaa lagugu dhufanaya alxasanatu bicashrati amhaaliha culayskeedun baa kaa dhacay shan iyo afartankii laakiin ajarkii ma dhicina waad seetaa waxaana ilaahay shafaacadaas iyo nebiyullaahi muusa mar kastuu yimaado wuxuu idhahdaa ummaddaadii maxaa igu waajibay konton anaa reer bani israa'iil la rafaaday way kaa awood badnaayeen ummaddaada anigaa kusoo dhibtooday ku noqo ilaahay shan baa laga dejiyaa riwaayadda toban baa laga dejiya odhanaysaa ma xoog badnaa haddana uu soo noqdaa shan iyo afartan buu sitaa haddana wuxuu idhaa ku laabo ilaa uu soo gaartay shan markuu shan marayo ayuu weli nebiyullaahi muuse leeyahay ku laabo ilaahay ummadaadu way taal daran tahay markaasuu leeyahay laqad istaxyaytu min rabbii rabbigay waan ka xishooday meelaan shan u dhaafaan u garan maayo ha khalaas halkii buu ku joogsaday markuu soo dhaafay baa ilaahay subxaana wa tacaala cid diray malaa'ig baa qaylisa waxay idhahdeen ilaahay afkiisa ku hadlaysa waxay leeyihiin laqad amdaytu fariidatii wa khafaftu can cibaadii faralkaygiina waan fuliyey ilaahay subxaana wa tacaala sida uu leeyahay addoommahaygana waan ka fudaydiyey sidaasay ku hirgashay waxyaalo badan buu soomaalidka kusoo arkay laba webi oo muuqda iyo laba qarsoon labada muuqda waxaa furaat iyo niil labada qarsoonna waxaa laba wadi kale laba kalo webi oo jannada iyaguna dhex mara afartaba kusoo arkay wuxuu ku soo noqday bayt almaqdis halkaana ambiyadiibu ku tukiyey ambiyadu tukinayaa waxay daliil u tahay fadli badnaanta uu ka fadli badan yahay iyo siday diintiisa usoo khatintay diimaha ayuu wada tukiyey dhammaantood waxaa la isweydiin karaa ma samo walba wuxuu ku arkaya hal hal nebi ama laba ma intaasunbaa joogta meeda ambiyadii kale macnaheedu waxa weeyaan waa intuu la kulmay uun ha odhanin samadaa waxa jooga hebel uun maaha waa intuu isagu la kulmay magaalaad soo geli kartaa qof iyo laba is arkaysa amase hebel iyo hebel baan la kulmay laakiin ma odhan kartid magaalada gebigeeda waxa joogay hebel iyo hebel ma odhanaysid marka waa intuu la kulmayo wuu soo laabtay waxaa kaloo ka mid ahay dhacdooyinka dhacay way fara badnaayeene ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku imtixaamayey laba dhiil baa loo keenay laba hadhuub midna caano midna khamri deeta wuxuu qaatay kii caanaha wuu cabbay markaasuu jibriil lahaa hudiita wa hudiyat ummatak adna waa lagu hanuuniyey ummaddaadu way hanuuntay haddaad khamriga qaadan layd adna waad lumida ummaddaadu waa lumi layd markuu soo laabtay ayaa isla habeenkii waa waxyaalaha la yaabka leh ayuu ku soo noqday maka furaashkiisii oo weli diiran furaashkii inta laalku ku soo noqday furaashkii oo weli diiran waa halka imtixaanku ka dhacayo subaxii ayuu u warramay ummuhani binta abi aalib deeta waxay tihi ya bna cammi ummaddaada ha u sheegin ha u sheegin waa lagula yaabaya maya buu yidhi waa geesinimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wallaahi waan warramaya waan sheegaya wixii doonaa ka dhacaan markaasuu quraysh isugu yeedhay waa waa gaalo awoodaha ilaahay iyo waxyaalaha nebinimada loo hawl yareeya iyo waxaasi uma baxsana iyaga deetana haye maxaad haysaa waxaan haya xalay baan dheemaale xalay baan guuro galay haye ilaa bayt lmaqdis ya ilaa bayt lmaqdis iyagoo intaa la yaaban samadaan koray samadaad kortay ha kadibna waan galay samadii ya waan galay waan sii dhaafay tii labaad ya tii saddexaad tii kale tii kale tii ilaa toddobaad waxaad dareemi karaysaa siay yihiin wejigooda siduu ahaa shucuurkoodu caynku ahaa waan sii dhaafay toddobadiiba waad dareemi karaysaa markaasaa dhammaan waxa dhacday istiqraab way yaabeen madaxoodii ka weynaatay ilaa la caddeeyey dad hore muslimiin ahaa inay dib u gaaloobeen yidhahdeen waxaan managa sheegin ma waxaasaa dhici kara khalaas ayaalkii ka kufriyey markay arkeen dad kufriyaya oo dacayadoodii qaatay ayay islaan abubakar dan ka faa'iidaysta oo garabkiisii midiga ha gaaloobo waa u tegeen iyagoo madaxa weyneynaya ma maqashay hee wuxuu saaxiibkaa yidhi muxuu yidhi waxaya waxaa miyuu yidhi hubtaan haa hadduu yidhiba waa run hadduu yidhiba waa run haddaan odhan waa halkeeda laakiin kol hadduu yidhi waa khalaas waa halkuu kula baxay hee abubakar asidiiq imtixaan bay mariyeen qaarkood baa xidhan ba ninkaan la yaabine weydiiya baytulmaqdis waxaa loo yidhi khubaradii ganacsiga u tegi jirtay deetana waxay yidhahan bal sifee waxaana ogaayeen inaanu baytulmaqdis tegin marna dhexduu ka soo laabtay yaraantiisaynu soo marnay mar kalena isagoo shan iyo labaatan jir uu safrayo markaana wuxuu tegey busra shaam meel xagga ka xigta urduna mabuu teginba baytulmaqdis weligii mu arag sifee bay yidhahdeen markuu bilaabay ayaa riwaayaadka saxdi waxay tilmaamayaan in meelaha qaarkood madmadow ka galay ilaahay baa soo hordhigay subxaanahu wa tacaala suusaa u sifeeyey halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa maxay yidhahdeen gaaladii halkii laga filayo waa runtii waxay yidhahdeen ama alwasfa faqad sadaqa fiihi tilmaanta horta wuu gartay wax kale ha joogaane ma dhici kartee tilmaantii wuu sugay waxay garan laayiin hadduu tilmaanta sugay dee teg awooddana tiisa ha ku xisaabinayo cagihiise awoodda ilaaha lagu xisaabiyo wuxuu ugu daray rasuulku calayhi salaatu wasalaam astaamo kalaan idin hayaa astaamaha maxaa ka mid a safarkiinnii hebel iyo hebel wadeen waan soo maray biyo u dadnaana waan soo cabbay calaamadaan uga dhigayey markaa markay soo galaan bal weydiiya safarkii kale hebel wadena waan soo maray awr baa ka lumay awrkuna toggaasuu joogay subaxna way helayeen iyagana waraysta halla sugawuun labadii safarba oo yimaadeen sidii baa u sheegeen biyahaygii ma hayno meel alla meelu ka dhaceen ha biyihii sidii bay u dabolaayeen baanu weyne awrkaasina waa naga lumay kadibna halkaasaanu ka hellay haddana kama lafan waxay dhahan war wuu idin sixray wuu idin sixray wax kastoy macnayn waayaan waxay ku macnayn jireen jawaab bay u haysteen ixtiyaad iyo isbeera waxay odhan jireen jawaab ah maxay wuu idin sixray khalaas israa wal micraaj saasay ku dhacday waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid ah geesinimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo inaanu diinta waxba qarinin hadduu wax qarin la taasuu qarin la fadliga ilaahay siiyey waayo nebi kaloo la dheelmiyey oo la qaaday oo soo noqday ma jiro ciise waa la qaaday laakiin weli ma soo laaban laakiin mid markiiba la qaado o la soo celiyey ma jiro mucjisooyinka faraha badan ee la tusay qudus oo la maaratay loo muujiyey sidaa sidiiq abubakar sidiiq u rumeeyey qiimaha salaadu leeda ta ugu muhiimsanna waa taa waayo waxaa la awoodi karayey in la waajibiyo salaada sida soonka iyo sakada iyo xajka rasuulkaoo dhulka jooga lagu soo waajibiyo laakiin waa laga duway arrimaha muhiimkaa waa laysu yaadhaa ii kaalay baa laydhaha arrinkaa ku kala bogan mayno hee hadal ku kala bogan mayno telefoone kaalay innagoon idhahnaa soo ma isu keenkeen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gaartay inuu yidhaahdo laguu soo diri maayo jibriil salaaddu waxay ka weyntay in cid loo soo dhiibo toos baa gacanta lagaaga gelinaya waa qiimahay leedahay fi sanati alxaadiyata cashara akramahu llahu ilaahay wuxuu ku ikraamay bilisraa walmicraaj faalisraau israagu huwa waxa weeye tawajuhu nabiyi nebiga oo u dhaqaaqay sal ll slam leyla habeenimad min almasjid alxaraami ka dhaqaaqay ila almasjid alaqsa walmicraaju huwa waxa weeye sucuuduhu fuulitaanka uu fuulay ila alcaalami alculwi caalamka sare wa fiihi fuulitaankaasaa furidat isalawaat alkhams salaadaha shantaa lagu soo waajibiyey wa fii sabiixati subxi leylat alisraa'i callamahu jibriilu baa baray asalaata salaada iyo wa awqaata awqaadeeda fi sanati alxaadiyata cashra akramahu allahu ilahi wuxuu ku ikraamay bilisraa walmicraaj wa fiiha furidat isalawaat alkhams dacwat lqabaa'il qabaa'ilkii oo loogu baaqayo ila diini diinta dalla rasuulu rasuulku wuxuu ahaaday cashara sanawaatin toban sannadood yadcuu mid ku baaqa yadcuu mid u baaqa qurayshan quraysh ila diini diinta billiini si dabacsan waalrifqi si dhibirsan falamaa ra'aa markuu arkay shiddata cinaadihim canaadkooda daran watacasubuhum calayh kakanaanta ay ku kakan yihiin wa mancahum diididay diideen nashra diini diinta in la faafiyo ayuu kharaja ka baxay fi sanati alxaadiya cashra min annubuwa u baxay ila alqabaa'ili qabaa'ilku u soo baxay fii aswaaqihim suuqyadooda wa saara wuxuu ahaaday yadcuuhum mid ugu yeedha ila diini diinta fa kaana minhum qabaa'ilka waxaa ka mid ahaa man qaar yaruddu raddan qabiixa ku jawaabayey jawaab fool xun wa minhum waxaa ka mid ahaa man yaruddu qaar ku jawaabayey raddan xasanan jawaab wacan walow yaanay aqbalaad noqonin wa kaana min aqbaxihim raddan waxa ugu jawaab xumaa banuu xaniifa qabiilka laydhaha banuu xaniifa ee bariga maka fog dega jamaacatu musaylamat alkadaab waa jamaacada uu ka soo bixi doono ninka la yidhahdo musaylama alkadaab rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkaa koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad ilaa saddexiyo tobnaad markuu arkay qurayshi inay soo istaageen wixii ka islaami kara inay islaameen intay soo hadhayna tahay intii canaadka iyo madaxadeyga iyo kakanaanta iyo kadeednaanta lahayd daa'ifna uu ka soo quustay oo ka aaya waayey ayaa wuxuu u soo noqday qabaa'ilkan wafdiga ah qabaa'ilku waxay ima jireen hadaf waxay u ima jireen hawl isa saaran waxaa jiray saddex suuq oo carabi samaysato oo kacba ku hareeraysan maka waa suuq weyn oo la dhaa cukaad iyo dilmajaaz iyo majinna majinna lagu hor bilaabi jiray dilmajaaz baa ku xigi jiray cukaad baa ugu dambay jiray way kala maalmo badan yihin maxaa suuqa lagu qabanaya wixii la kala iibsanaya lagu iibsanaya wixii gabayaay hayaan iyo khudbado ayaa halkaa nin walbaa isku muujinaya awoodiisa aftaamo hadduu gabayaa yahay hadduu yahay mid maxaan ku dhahdaa hadla waa lagu faantami jiray qabaalkaa isugu faani jiray annagu waxaan aanu nahay kan aanu nahay kan kale aanu nahay saasay samayn jiray isbahaysiga iyo iskaashaanbuuraysiga halkaasaa lagu samayn jiray wixii lagu kala iibsanaya lagu kala iibsan jiray wadahadallo halkaasay ku samayn jiray reer makana waa ka faa'idi jireenoo suuqyada iyagaa ka macaashi jireen hadhow markuu dhammaadana xajkumay toos u geli jireen xaj ay ku ciyaareen oo ay kharibeen oo wax badan ay kusoo kordhiyeen deetana jaanis baa u soo baxay qabaa'illadoo dhan baa laysaga imanaya meesha noocaasina dacwad iyo in diinta laga sheegaa waa munaasib jiddan aad bay munaasib u tahay waayo cid walba cid baa ka joogta haddii reer maka keliya uu ku xiiqay oo uu ku daalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan kumanaan dhagood oo kala duduwan halkaasuu bilaabay inuu gaadhsiiyo wax dee uu ku wada gaadhsiinay muwaayino sameecada ah laakiin lug buu ku marayaa dhammaantood abubakar baa garwadeen u ahaan jiray oo ahaa qabaa'ilka iyo nasabkooda iyo qabaa'ilada iyo sa u kala qayqaybsamaan iyo siday isugu dhadhow yihiin ayuu yaqaanay wuxuu ahaa nin ku takhasusay nidaamka qabaliga ah iyo taariikhooda iyo sheekooyinkooda ayuu yaqaanay bal wuxuu samayn jiray qabaa'ilka qaarkood ayuu kaftan ku bilaabi jiray abubakar inuu dhaqankooda kala kaftamay iyo odayaashoodii reer ma ahayde ma hebel baa idinku jira jilibkaa miyaa tihiin waa laydinka khatarsanya idinka wuxuu doonaya inuu yar kiciyo marka ma annagaan khatar ahayn bal waayo haddaba dhegaysta diinta xoogay wuxuu kicinaya xamaasadooda way dhici jirtay taariikhaha kutubta mudawalaadka laga helaya insha alla rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaala badan baa kala kulmay nooc walba qaar soo dhaweeya oo hadal macaan ugu jawaaba iyo qaar hadal xun ugu jawaaba laakiin weli may dhicin cid qaadata wixii uga dan lahaa uga socday ee uga gol lahaa ina marar badanna waxaa dhici jiray in dacwadiisa lala daba socdo istiigad yaa la daba socda abulahab adeerkii ruma bal u fiirso qofka maaragtay baadilka ku kakani xataa masaalixdiisa iyo danihiisa ayuu soo beerdaraynaya abulahab wuxuu ahaa ragga waaweyne maka baayac musharka layaqaan buu ahaa inuu baac musharkiisii joojiyo ulaanu maxamed baan daba soconaya waana oday weyn laga yaaba hadduu ugu yaryahay inuu dhowr iyo toban ama labaatan ka weeye wuxuu yidhi anu waxaan daba soconaya anu ninkaa oo muxuu sheegayaa wax kale maayo qur-aanka daba akhriyi maayo laakiin muxuu odhanayaa anaa adeerkiya haddii wuxuu sheegaya khayr leeyay anaa qaadan laa anaa idinka aqaana dhalashadiisii baan ogaa suma idhaahdaan waar ma garanaysaanee faraa ka qaada maase dadku istaagay maagayn odhanaya war hadduu wanaagsan yahay dee adeerkii baa raaci laha ninka qoomkiisa idinka yaqaana way ka soo aya waayeen deetan iyo idinka idinku soo maaratay guurin bay leeyihin saasay uga jeedeen waxaana suurtagala inay reer makaba ku tashadeen ila war abulahabow adigu daba soco oo waxaa tiraa war anaa idinka og anaa adeerkii ruma ah saa ku dheh taa dabeetana waxaa dhacayay in dacwaddaa kale lagu masaxo waa halkay gaaladu ka soo qaateen in dacwadda khayrka ah baadilka laga dabageeyo oo qalbigii ay ku yar dhacday markiiba laga masaxo bal u fiirso meesha masjid lagu sheegaba meelahaas ee stuuriya laga soo dhawaynayaayo bal in maxoogay hees lagu yar afwaajiyo darsiga diintu markuu idaacadda ka baxo waxaa ku xigta baal yaroo ay ka daba yeedhiyaan oo miisiga ay ka daba garaacayaan waa iska masax wixii hore iska daadi khalaas marka joornaalka waxoogay diina lagu soo qoro safxaddii kalea ku xigtay ee sheekadii carruurta iyo sheekadii dhallaanka waxbaa ku xigaya marka waa waxaa abulahab daba soco un waa ka masax waa waa tawaasow bihi waa wax laysku dardaarmay waa dariiqo macruufo la yaqaan dalla rasuulu rasuulku wuxuu ahaaday cashara salawaatin yadcuu qurayshan quraysh wuxuu ugu yeedhay ila diini diinta billiini si dabacsan warifqi si dhibirsan falamaa ra'aa markuu arkay shiddata cinaadihim canaadkooda darnaantiisa wa tacasubihim calayhi iyo siday ugu kakayeen dushiisa wa mancihim iyo inay diideen nashra diini diinta in la faafiyo kharaja wuxuu baxay fi sanati alxaadiyata cashra sanadii koob iyo tobnaad min annubuwa ila alqabaa'ili qabaa'ilku u baxay fii aswaaqihim suuqyadooda wa saara wuxuu ahaaday yadcuuhu mid ugu yeedha ila diini diinta fakaana minhum waxaa ka mid ahaa man qaar yaruddu celinayay raddan qabiixan celin iyo jawaab foolxun wa minhum waxaa ka mid aha man yaruddu qaar u jawaabayay raddan xasanan jawaab wacan wa kaana min aqbaxihim waxa ugu xumaa raddan xagga jawaabta banu xaniifa jamaacatu jamaacada musaylamat alkadaab fii hadihi sanati sanada carada nafsahu naftiisa wuxuu u bandhigayay cala alqabaa'ili qabaa'ilka fi laswaaqi suuqyada maka yimaada faajaaba bacduhum qaarkood way jawaabeen wuxuu uga jeedaa uun hadal wacan bay yidhaahdeen waradda bacduhum raddan qabiixan qaarna hadal xun bay ku jawaabeen bad-u islaami alansaar mawduucan aynu ka hadlayno waa markii koowaad ee cid wax ku oola oo urursani ay jawaabaan oo ay qaataan diinta islaamka fi sanati alxaadiyata cashra sanadii koob iyo tobnaad qadima makata maka waxaa yimi sittatu nafarin lix qof oo min carabi yasrib carabtii reer madiine ah lilxaji xaj bay u yimaadeen fadacaahum nabiyu nebigu ugu yeedhay sala allahu aleyh wasalam ila alislaam islaamka ayuu ugu yeedhay wa ilaa mucaawanatihi inay caawiyaan fii tabliiqi risaalati rabbi rabbigii risaaladiisa inay gaarsiiyaan inuu gaarsi gaarsiinta uu gaarsiinayo inay ka caawiyaan fa aamanuu bihi way rumeeyeen wasadaquuhu waanay qaateen wa qaaluu waxay idhahdeen fiima baynahum dhexdooda iyagoo sirtirsinaya wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay inahu ninkani annabiyu waa nebigii alladii tacidunaa bihi lyahuudu kay yahuudi inoogu hanjabayeen falaa yasbiquuna ilayhi yay inooga dheeraynin walamaa rajacuu ilaa bilaadihim dhulkoodii markay ku laabteen dakaruu liqowmihim tolkooda waxay u sheegeen dikra rasuuli rasuulka warkiisa wa dacaahum waxay ugu baaqeen ila alislaami islaamnimada fantashara waxaa faafay dikruu sala allahu aleyh wasalam waxaa ku faafay sheegsheegiisa fi lmadiinati madiina muxuu idiin qoray fi lmudun fi lmadiinati weeye madiine warkiisa baa galay wa haada huwa kaasina bad-u waa bilowgii islaami carabi yasrib carabta yasrib inay islaamaan taasaa kow ka ahayd alla subxaana wa tacaala markuu arrin wato isagaa iska fuliya wallahu haalibun calaa amri walaakina aktara annaasi laa yaclamuun yuhuud baa soo qaxday boqolaal sano ka hor mar lagu laayo lagu baabi'iyey meelahay deganaayeen ayay soo firdhadeen waxay degeen barkood madiina qaarna khaybar qaar taymaa qaar fadig qaar waadi lqura ilaa shan meelood bay ka degeen jasiiradda carbeed waxay iska jiraanba magacyadoodii iyo magacyadii qabaa'ilkuba isbedeleen carab bay iska noqdeen markaa diintoodii iyo nasabkoodu bay xasuusan yihin laakiin xaggii afka iyo xaggii magacyadaba carab bay ka noqdeen madiinana xoog bay ku lahayn saddex qabiil sidaynu dib ka sheegi doonno ayaa deganaa hawshay qabanayaanna waxay hawlo badan oo isku dhex jira waxaa ka mid ahayd inay dagaalada ogaan oo isku burburiyaan labada jilib ee degan madiine walaalaha ah aws iyo khasraj isku burburinta maxay ka faa'iidayaan hubkay sameeyaan bay ka iibinayaan iyaga hubka sameeya dagaalku dhaqaalo u baahaya dhaqaalahay amaahinayaan markay dhaqaalo amaahiyaanna ribay saarayaan tamaaman waa sida iminka yahuudda adduunku samayso yahuudda adduunku iyagaa shirkadaha iyo warshadaha hubka iyagaa leh haddaanay dagaal ridon laba dawladood garka isu gelinna waxba laga iibsan maayo waa inay garkiisu geliyaan markaasaa midba soo cararaysa iga iibi lacagna waa maahinayaan dabeetana sanad walba ataqdi am turbi miyaad isiin mise waxbaad ku dari xataa odaasha carbeed waxay ku samayn jireen lacag ba iska siinayaan niyo amaada qaado oo xaaladaada ku hagaaji ninkii carbeedna waa faandoon iyo magacdoon oo gabayaabu u qaybinaya iyo nimanbu magac kaga doonanaya saa lagan ammaanaya la odhanaya hebel hebel weey lacagtii ma baabaaday yuhuudigu intuu socday taa maaha sanadka dambe u imanaya lacagtii ma haysaa maya haddaba waxii waxii saar waayo waxbaan kuu saaray toban sano saa ku wadaya marka daba beertiisi uu la wareegaya gurigiisuu la wareegaya meeshuu ceelku lahaa buu la wareegaya saasay ku degeen waxay kaloo intaa u dheerayd faan annagu ahlu kitaab baannay tawraad baanu haysanaa idinkuna wasaniyiin baa tihin dhagax caabuda waan diinnaba lahaynoo baabaco baadilaa tihin nebi baana soo baxaya odhan jireen dhowaan nebi baa soo baxaya markaanu raacnana waanu baabi'ina oo tirtirayna dabeetana reer madiine dhagahooda waxaa ka ba- ka batay hanjabaadda yahuudda hanjabaadda yahuudda laga keenayo waa arrin ilaahay u wado danta rasuulka iyo danta diinta hanjabaaddii dhagaha ka badatay saxaabada haddii qof wuxuu kugu hanjabo adna waxaa kugu dhalanaysaa tol adna xaggeed ka doonataa mid aad kaga hor tagto de kuhaa nebi baanu kuu soo raacayna waxa laga yaaba inay islahaayeen talo idinkuna xaggaa u ciirsataan maalintii ciidda oo ay isu xiirxiirayaan lixdoodaas ayay soo mareen rasuulkii abubakar iyo kheyrkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida laga rabo dadka ducaadda ah muu dheersanin mu odhanin lix nin oo dhallinyaro ah oo mashquulsan oo hawla ku jira iska dhaaf mu odhan diintu mataqaana lix iyo laba iyo toban iyo milyan waa isku miduun lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam qof keliya lixdii wuu u baaqay diintii buu u sheegay ilaahay baa meesha wax ka waday marun bay is eegeen wallaahi waa nebigii yahuudiyadi ku hanjabaysa ka gaadhsii ayaa keentay iyaga ka gaadhsii waa maxay yay kaaga horrayna yahuudi wallaahi ka hor islaama tii baa keentay inay markiiba islaamaan markay islaameenna madiinay ku laabteen mabay qarsane waxay faafiyeen diintii lixda saxaabina waxay kala ahaayeen ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara cawf ibnu alxaaris iyo raafic ibnu malik iyo quطba ibnu caamir iyo cuqba ibnu caamir walaala maaha lakiin magacoodin baa isu yimi iyo jaabir ibnu cabdillahi ibnu ri'aab lixdaasay ahaayeen markay laabteenba way faafiyeen diintii waxaynu arki doonaa soo noqodkooda sanadka dambe siday u faafiyeen waxyaalaha welibana ilaahay subxaana wa tacaala ugu armaami tago ummadda ku keena waxaa ka mid ahayd dagaaladaa sokeeye oo odayaashii waaweynaa ee laga yaaba inay diinta ka hor istaagi lahaayeen oo dhan ay ku leedeen lixdaas ayaa sanadkaa diintu ay macaashtay oo ay faa'iiday lix nin oo faafiya oo gaarsiiye madiina fi sanati alxaadiyata cashra sanadii koob iyo tobnaad qadima makata maka waxaa yimi sittatu nafarin lix qof oo min carabi yasrib lilxaji xajka u yimaadeen fadacaahum nabiyu nebigu wuxuu ugu baaqay ila alislaami islaamnimada wa ilaa mucaawanatihi inay caawiyaan fii tabliiqi risaalati rabbi risaalada rabbigii siduu u gaarsiin lahaa inay ka caawiyaan fa aamanuu bihi way rumeeyeen wasadaquuhu waanay rumeeyeen wa qaaluu waxay ku dhahan fii maa baynahum dhexdooda wallahi ilaahay baan ku dhaartaye inahu nabiyu waa nebigii alladina tacidunaa bihi tacidunaa bihi ay noogu ballan qaadayeen alyahuudu yahuud ballanqaad ule hanjabaadi ku dheehantay falaa yasbiquuna ilayhi yay inooga dheeraynin walamaa rajacuu markay ku laabteen ilaa bilaadihim dalkoodii dakaruu waxay xuseen liqowmihim tolkood dikra rasuuli warka rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayay siiyeen wa dacaahum waxay ugu baaqeen ila alislaami islaamnimada fantashara waxaa faafay dikruhu hadalqaadkiisa sala allahu aleyh wasalam fi lmadiina madiina lagu sheekaystayo warkiisii galay wa hada taasi huwa waxa weeye badhu islaami carabi yasrib carabta reer yasrib ee aws iyo khasraj abnaau qayla ayaa laysku yidhaahdaa inay warkooda iyo islaamkooda halkaasu ka bilowdo wa fii hadihi sana qadima waxay yimi makata maka lilxaji xaj sittatu nafarin min carabi almadiina faaslamuu way islaameen wa nasharuu waxay faafiyeen dikra rasuul sal ly slam fi lmadiina madiina ayay ku faafiyeen baycatu alcaqabati aluulaa baycadii koobaad ee ka dhacday alcaqaba meesha laydhaha fi sanati haaniyata cashara sanadii labiyo tobnaad qadima waxaa yimi isnaa cashara rajulan labiyo toban nin oo min carabi almadiina carabta madiine ah faijtamacuu waxay la shireen birasuuli rasuulka calayhi salaatu wasalaam cinda alcaqabati aluula caqabo ayay kula shireen wa baayacuu way la heshiiyeen cala alislaami islaamnimaday kula heshiiyeen bishuruudin shuruud shuruuddaasi maxay ahayd ee lala galay calaa anlaa yushrikuu biاllaahi shay-a ilaahay inaanay cidnaba cibaadada la siinin walaa yasriquu waxna inaanay xadin walaa yadnuu inaanay sinaysan walaa yaqtuluu awlaadahum awlaaddooda rag iyo dumarba inaanay laynin walaa ya'tuu inaan la imaanin aanay la imanin bibuhtaanin been abuurad yaftaruuna ay samaysanayaan bayna aydiihim ay gacmahooda hortooda wa arjulum iyo lugahooda inta gacmaha iyo lugaha ka dhexaysa inaanay been ka abuuranin walaa yacsaw inaanay caasiyin fii macruufin macruuf iyo wanaaggii loo diro inaanay dhega adaygin fain awfow hadday oofiyaan oo ka soo baxaan falahum ljanna janna yeelanaya wa in asaabuu min dalika shay-an hadday wax ka hasiibaan oo meelka dhac ku sameeyaanna fa amruhum ila allah arrinkooda ilaahay baa leh in shaa hadduu ilaahay doono gafara waa u dhaafaya wain shaa haddii alla doonana cadaba waa ku cadaabaya walamaa rajacuu markay usoo laabteen ilaa bilaadihim dalkoodii arsala macahum arasuulu rasuulku wuxuu soo raaciyey sala allahu caleyh wasalam man yucallimhum cid bartaa alislaam islaamnimada wa yufaqihum fahansiisa fi diini diinta faintashara alislaamu islaamku wuxuu ku faafay bisababihim sababtooda xataa lama yibqa ma uu ku hadhin beytun guri min buyuuti almadiina guryaha madiina guri kuma hadhin ilaa wa fiihi hadduu ku hadhana dikru lislaami islaamkaa laga hadal hayaayo islaamnimadaa gashay ama warkeeda ama dad baaba islaamay saxaabadii dhallinyarada ahayd ee lixda ahayd inta taagood bay dadaaleen diinta islaamkana waa gaadhsiiyeen dad badan weliba dadaalkooda waxaa caddaynaya waxay xataa diinta islaamku keenaysa markaad hanuunto ee diinta qaadato inaanad qabyaalad iyo waa ree hebel iyo waxbayna dhex ooli jiray iyo dakana hore iyo utun hore iyo waxbayna dhex yaallay inaanad odhan waay diintu mataqaana umuuraha way tallaabeen iyagoo dagaal ka soo doogay markaa ayay haddana aws u tallaabeen oo waxaa sanadkii dambe soo noqday laba-iyo toban saxaabi baa yimi waxaa ku jira laba awsa iyo toban khasraja kitaabka xagga hoose wuxuu idin qorayaa toban awsa kitaab nooc gaaraa qoraya toban awsa iyo laba khasraja saama idin qoraya waa qalad waa laba awsa iyo toban khasraj wuu isweydaariyey way tallaabeen markaa qabiilkii kale labay ka heleen lixdoodii horena shan baa yimi nin baana iman markaa la yidhahdo jaabir ibnu cabdillahi ibnu ri'aab danuu lahaaba inta kale ku soo biirtay labada awsi waxay kala ahayn abulhaysam ibnu tayhaan iyo cuwaym ibnu saacida waxaa kaloo kusoo biiray mucaad ibnu xaaris dakwaan ibnu qays cubaadata ibnu saamit burayda ibnu saclaba alcabaas ibnu cubaada intaasaa isoo biiray labiyo tobankaasay noqdeen labiyo tobankii markay yimaadeen xajkoodii bay iska wateen waxaa lagu ballamay ila waa qarsoodi warkoodu weli maaha war cad oo gaaladu og tahaye waa la isqarsanayaa meel la ydhaha caqaba habeennimad caqaba waa meel buura waa buur yar oo gaaban oo ku dhow jamaraadka halka la tuuro dhagax tuurka ku dhow halkaasaa lagu ballamay markii la ballamayna baycaa la galay bayca bayca waa maxay waa heshiis bayca waxaa lagu keenay min albaac gacantaa la soo taagaya gacmaha la isu dhiibaya heshiis baa la jaraya heshiiskan waxaa lagu heshiiyey waxa la dhahdo baycat nisa baycat nisa waxaa loogu bixiyey dagaal lagulama ballamin qoladan waan idiin imanayaa ayay magangeliyo difaacana lagulama ballamin arrin siyaasiya lagama wada hadalba laakiin waxaa laga hadlayuun baycada mar dambe soo degi doontaa sidaasay kusoo degtay dumarkaa laga qaaday waxaana loo deliishadaa qur'aanka marka hore la fuliyey intaanu soo degin baa lagu camal falayba waayo marka lagu camal falaya waa goortee waa maka madiinaanu ku soo degay suurat lmumtaxina yaa ayuha nabiyu ida jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka cala an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa yasriqna walaa yaznina walaa yaqtulna awlaadahuna walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihina waarjulihina walaa yacsunaka fi macruuf waaba intii laga qaaday saxaabadan ayuun baa markaa dambe dumarka usoo degtay oo dumarka waxa lagula jihaad lagulama baactami jirin laakiin intaasa lagula baactami jirin waxaa ugu horeeya ishraak waa halkay gaaladu ku gaaloobeen inaanay ilaahay waxba la wadaajin xatooyo inaanay la iman mid qalin lagu xado mid gacanta lagu qaato mid lala dhabeeceeyo kay doontaa noqoto xatooyo noocay doontaa noqoto walaa yaznina iyo sinaysanin oo muxaramaadka waaweyna walaa yaqtulu awlaadahum awlaadooda yay dilin kuway ku kakaraayeen ay ku daraayeen hablahay ahaayeen qaar ragga layn jirayna waa jireen hablaha waxay u laynayaan caar iyo ceeb bay wataanoo haddii hadhow laydin soo weeraro la adoonsado ceeb bay kugu noqonaysaaye intay ceeboobi lahayd qabrigaa ku jirto iyo inamada khashyat alimlaaq khashyat alimlaaq waa gaajo ka baqad tamaaman waa sida gaalada iminku ila waa la kala yar fadhiisan yahay ama waa la kala yalbaxsan yahay hadday gaaladii hore inantii weyn oo maryo xidhan soconaysa dili jireen gaaladii iminka joogtaa way ka yalbaxsan yihiin oo uurkay ku dilaan yay soo bixin barta ayaa magacba loo bixinin halkaa ku dil ijhaad wax la yidhahdo iska soo rid ba yaqaana markaasa wuxuu ka cabanayaa hadday igu bataan yaa tacliintoodii iyo cuntadoodii iyo guryahoodii iyo yaa waxoodii uhayaba kuleeyahy oo adigu taadii ma haysata adigu taadii ma haysata mana isaartaagda adigu waxa weeye waa jaahiliya jaahiliyadu waxay daba socotaa untii hore markaasuu kuu xadaynayaa odhan waa in la halkuu kaa soo gelay waalkee carruurta waa in la kala nidaamiyaa waa maxay hooyada sanad walba maaragtay ama sanad dhaaf dhalaysa waa sidee kala nidaami iyadoon islaamku diidanayn kala nidaaminta ayaa haddana waa khadwadda horuu soo qaadayo wuxuu kugu qancinaya horta bal kala habeen haye kala habeeye hadhowna wuxuu ku odhanaya maya arinku saa maaha kala habeenta lafteedu waa waa confuse baad ka qaasta waad ku madax wareeraysa ha sidaa awgeed iyaguna lacag baabay ku siiyaan sida ragga khubarada yaqaana ay sheegeen gabadha umushaaba lacag la siiyaa lagu dhiirigelinaya yaarayj maba heli karaanba maba arki karaan say dhakhtarrada eegaan intii islaamka u hijrootee tagtay ayaaba ku dhex dhalasha waxaana la yaaban yihiin ay ku naceen islaamku wataa kule nimanka dhalayaan waxay inaguna dhaliba mayno bimacnaa inay soo socdaan inana waa sii soconnaa waa laynaga qaadaya dhulka sidaa awgeed walaa yaqtuluu awlaadahum asxaabtaa lagula heshiinayay walaa ya'tuu bibuhtaanin yaftaruunahu bayna aydihim waarjulihim yay been abuura samaynin qalbiga ay ka sameeyaan ilaa qalbigu wuxuu ku dhex jiraa labada gacmood iyo laba lugood dhexdooda culamada qaar caynkaasay ku fasireen culimada qaarkoodna waxay leeyihiin mayae dumarkaa lala hadlaya oo been abuuradkoodu yuu noqonin ilmo aanu dhalin ninku yay soo dhexgelinin oo aanay odhanin hebel hebel baa dhalay oo aanay ugu abtirinin waa been abuurad ka dhalanaya xubnaha taranka xubnuhu tarankuna de waa kuwan ku dhex jira gacmaha iyo lugaha inta udhaxaysa walaa ya'tuu bibuhtaanin yaftaruuna bayna aydihim waarjulihim iyoyay caasiyin wixii wanaagee la faro sidii baa lagu heshiiyey waxyaalaha qiimaha le ku jira waxa weeyaan qofkii waajibiye ee qofkii oofiye ee ka soo baxaa janno ayaa lagu abaalinaya waayo aslanba diinta islaamka iyo dacwadda iyo ololaha islaamigu ma laha abaalmarin adduunyo bimacnaa lagu odhan maya diinta ilaahu hiili waxaasaad helaysaa la mar walba rasuulku wuxuu odhan jiray sala allahu caleyh wasalam janno jannaad helaysaa qofku haddii wax maadiyo muuqdo la siiyo ikhlaaskiisaa lumaya wixii hadduu waayana hadhow wuu laabanaya laakiin jannadu waa qayb oonan wax waxa loo dhiga aanay jirin jannaa helaysaan qofkii wax ka dhaca ee qalad sameeyana ilaahay baa subxaana wa tacala siduu doono ka yeelaya hadduu doono waa u dhaafaya haddii kale ku qaadaya markay laaban doonaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabi buu ku daray qadiyada muhiimka waa taa saxaabiguu ku daray wuxuu ahaa muscab ibnu cumayr muscab maxaa loo xulay saxaabo kale oo ka da'weyn oo ka cilmi badanba waa joogeen waxaa lagu soo ururin karaa shan sifo oo wanaagsan buu lahaa ta ugu horaysaa wuxuu ahaa xaafid qur-aanka si fiican u haya intii soo degtay cilmi kalena ku darsoo caalima sifada labaadna caalim buu ahaa sifada saddexaad wuxuu ahaa nin maskax badan deki aad maskax badan waxa kaluu ahaa sifada afraad nin degan oo dekaaga iyo deganaanta iyo cilmigu waxa weeyaan arrimees ku wacan iyo fasiix nin aftahan oo wax fahansiin kara dadka wax dhacsiin karu ahaa shantaa sifuu lahaa culimo kale waxay ku daraan wuxuu ahaa nin ka soo jeeda guri qaniya oo hodana oo aan hadhow lagu hollin karin ama lagu jiidan karin ama lagu saamayn karaynin xoolo loo lulo iyo carad iyo dhalala adduunyo laguma dhiri maarata laguma qaadan karo laguma kaxaysan karo wuu soo arkay waxanba sifo lixaadna waa ku daraanoo wuxuu ahaa nin soo hijrooday laba hijro hore ayuu xabasho tegey hijradii koobaad iyo tii labaadba dalkiisa inuu ka tago meel kala tagaa kuma cusba haddii naanu qofku safrin adduunka o dhan wuxuu soo yahay meel lagu cunaayo haddaanu bixinba oo halkaasuun dee ku weynaado wuxuu wallah haddaad safarto khalaas waa ku dhammaatay laakiin qofka soo arkay ee meelo badan soo maray wuu safraya xilligaa wuxuu ahaa nin ilaa taqriiban dhexdhexa ah shan iyo soddon jir baa lagu qiyaasaa inuu ahaa markaasaa loo dooray dacwadda inuu fuliyo maxaa loo diray muhimmaddiisu waa maxay safiir alislaam buu ahaa ummadda safiirkii koowaad ee islaamku dirto ee meelu dirtaa buu ahaa ee matalaya islaamka waata koowaad daacina wuu ahaa ummadda u baaqaya intii aan islaamin islaamku ugu baaqaya ku dhiirigelinaya ta saddexaad uu qabanaya mucalin buu ahaa intay diinta bagaayee soo gashayna diintu u dhigaya u baraya waxaa kaluu soo qiimanaya xaaladda madiina ilaa waa meeshii la rabay loo hijroodo rasuulku meel aan u warba ka haynin oo cidna uga soo warramin isaga hijrood qof weyne wuxuu ku dhaqaaqa maaha sidaa ogeed waana sahan wuxuu soo sahaminaya inuu xaaladda dhaqaale iyo xaaladda juqraafi ahaan iyo ummadda iyo bulshada taalla say tahay haddii aanu sahanka ahayn muu soo laabteen sanadka dambe ee uu iska joogi laha dacwaddu wadi laha kadibna rasuulkaa ugu tegi laha laakiin soo laabadku sanadkii dambe soo laabtay waxay tilmaamaysaa inuu sanad ninka baalandegay u ogaanayo xaaladda markaas soo laabtay wuxuu bilaabay muscab dacwaddii madiina wuxuu loo sameeyey nin garwadeen ah waayo garwadeen diintu kama maaranto u sheegaya qabaa'ilkiisay u kala degan yihin u sheegaya dadkii ahmiyaddooda hebel waa nin muhiima oo laga dambeeyo qofkaasi maya naftiisu ma maamulaa ee sidaa ula hadal qofkaasi waa nin degan waa nin maaratay fudud waxaan horgelaya ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara garwadeen buu ahaa waa halkay culimmadu ka soo qaataan qofka daacigii waa inuu garanayo wadciga lagu jiro wadciga lagu jiro waa inuu yaqaana ummadda waa inuu yaqaana bulshada iyo qaybaheeda waa inuu cid walba afkooda kula hadli karaa yaa u sheegaya ummadda iyo qaybahooda ascad sidaa ogeed waxaa midna wuxuu hayaa cilmigii sharciga midna cilmigii waaqaca iyo xaaladda iyo wixii lagu nooliyey sidaa ogeed ascad oo cilmigii waaqaca haya oo aan laakiin cilmigii shareecada haynin waa sifir meel uu socdo garan maayo muscabna cilmigii sharciga unbuu hayaa dalkii kala garan maayo dadkii toona isna waa sifir wuxuu sheega ma laha labadooda marka la isu geeyo ayaa waxay dhalaysaa dacwa mutakaamila dacwo dhammaystiran oo qofka loo kala sheegayo hal qiso ayaa inoo caddaynaysaa qiimahay lahaayeen iyo siay isu kamilayeen qisadaasi waxaa warinaya dhammaan kutubu siyar qisada waxay odhanaysaa asca bnu zuraara iyo muscab baa waxay yidhahan daara bani cabdilashhal bani cabdilashhal waa jilib ka mid ah aws markay dacwaddii bilaabeen beer bay fadhiisteen beerahooda ka mid ah meel ceel ku dhow dumar iyo carruur baa isugu yimi kuwii islaamay iyo qaar hor loon islaamin markii diintii uu sheegay uu akhriyayay qur-aankii ayaa waxaa maqlay koox odayaala oo jilibkan u odayaala ayaa maqlay gaar ahaan waxaa maqlay sacad ibnu mucaad sacad wuxuu ku yidhi nin la fadhiya usayd la yidhaha usayd ibnu xudayr oo isaga gaar ahaan ku-xigeen u soo noqonaya orodoo nimankaa u tag oo naga firdhi dumarkii carruurta iyo naga fasahaadinin waa noocay u hadlaan dumarka iyo makasta iyo caruurta iyo maxaasta iyo waxaasay naga fidnaynayaane inaga eri haddaanu ninkaasi ascad wadin ascad baa wada ascadna waa habarwadaagay oo xumaanu lama tegi karo orod adigu indhaha wacase oo aynaga tago deetana wuu soo dhaqaaqay usayd isagoo cadhaysanoo wata murji yaroo gaaban deetana wuu soo galay markuu halkaa ka soo baxay buu ascad ku yidhi ninkaasi waa sayid waa oday waa nin muhiim oo laga dambeeyo hadalka u wanaaji si fiican ula hadal wuxuu hi hadduu ina dhegaysto si fiican baynu la hadli intuu dul istaagay buu ku yidhi maxaa noo kin keenay dumarkiiyo carruurtaydaa u socotaan miyaa waa naga kharibaysaan nala dhaafo waxa wadataan dan kama lihin ascadowna naftaada haddaad dan ka leedahay waad ogta waxayna dhex yaalle na dhaaf waa qabiilkii kale deetna muscab baa ku yidhi awa tajlis fa tasmac maad fadhiisanoodna dhegaysan warkayga bal dhegayso hadduu wacan yahay waad qaadan haddii kalena waanu kaa daynta waxaad necab tahayoo waanu kaa fogayn waa hadal aad u la yaab leh waa hadal aad u la yaab leh bal waxaan horta ha iska boodin dhegayso warkii u dhacdhac oo gudihiisa u daadeg hadduu kula xumaado waanu iska tegi hadduu kula wacnaadana dee waad nala eegi nima waxay aan kibir iyo waxaas ku jirin murjingi u dhulka ku qotamay wuxuu yidhi ansafta waa gar buu yidhi waa gar waa arrin gara oo iska fadhiista deetna wuu ku bilaabay qur-aanka waxay leeyihiin waxaanu arkaynay isagoo wirwiraya intaanu hadalba nuurkii islaamkaan ku aragnay wuxuu ugu horeeyey yidhi wuxuu ahaa sidaa yeeshaan markaad damacdaan aa islaamtaan dee dacwadaan soo maydhanna dee tawaanaan shahaadana laba ragcadood baan tukannaa sidii buu yeelay kadibna wuu laabtay markuu nimankii ku noqdayba waxay yidhahdeen wallaahi wejigu idinkaga tegey maaha wallaahi weji kaleu la soo laabtay waayo nuurku isqaran maayo ninkii dulliga iyo ragadda lahaa wuu isbedelaya deetana wuxuu damcay markuu dhexda socdo si uu ku keeno sacad oo reerka kaga muhiimsan oo ka magac kaga magac weyn deetana wuxuu sameeyey xikaayad aan waxba ka jirin laakiin uu ku kicin karo ascad ee aan idhahdo sacad ibnu caad wuxuu hi nimankii waan u tegey waana la hadlay waxaana yidhahdeen waxaan rabtaan baanu yeelayna waxaan rabtaan waan yeelayna laakiin waxaan dhexda maqlay markaan soo socday dhexda ku maqlay nimankii reer hebel inay ku sii socdeen ascad oo ay damcayeen inay dilaan waxay u dilaan wax kale mu ahayn dee habrowaad baa tihin oo adiga ay kugu ay kugu dilayaan meesha habrowaagaabaa gogoshaadi iyo gurigaagii lagu dilaya wuu kacay wuxuu hi yaa soo kacay ka gaari maysin marka waa habrowaagii magac bay ku noqonaysaa ceeb bay ku noqonaysaa uu soo dhaqaaqay wuxuu soo ordaba beertiiba ugu soo galay iyagoo iska degan waxba jirin markaasuu ogaaday in la soo gelinayo qoolka inuu soo galaayey ha wax loo diyaariyey markaasuu iscadhaysiiyey ninkuu imika u orday ayuu lahaa difaacdid ayuu iscadhaysiyo calays maruu yidhi maxaad la socdo ilaymanaysaa waxa waxaad ogtahay waxaa inaga dhexeeyey iyo qaraabada idama timaadeen haddaan nin kala tag asuu ku yidhi markii hore wuxuu ku yidhi ninkaas waa ninaan looga dambeeyey reerkiisa loogama dambeeyo ee si fiican ula hadal sidii buu ku yidhi hadduu fadhiisto waa la hadli markuu hadlay buu ku yidhi maadna dhegaysan oo duuxi hadalka hadduu wacayo waad qaadan haddii kale waad kaa dayn isna wuxuu dhahan safta waa qadiyad muhiima dadka islaamaya waa dad aan kibir ku jirin oo qalbigooda saafiyey laakiin marka hore hadduu buuxo oo uu kaa shakisay oo dabada xuska kula jiro hee uu afka kelmad kastoo kaa baxdo qiimeyn u leeyahay wixii lagu sheegaya talo miyay tahay uu shakisan yahay waxba qaadan maayo difaac buu ku jiraa qof difaac ku jiraana ma ka baxaya difaaciisa aan safta wiil iska fadhiista qur-aankii markii lagu akhriyey wuu isbedelay sidiisi leeg buu islaamay si aad iyo aad u degdeg u islaamay markuu islaamay buu noqday lamuu mid noqon usayd waayo usayd wuxuus ogaa in looga sarreeyey qabiilka isagu wuxuu ogaa inaan cid uga sarraynin markuu bani cabdilashal ku noqday jilibkiisii wuxuu ku yidhi sideen dhexdiinna ku ahay markaase inaan sayidkayaa tahay kol haddaan sayidkiinnii ahay raggiinna iyo dumarkiinna iyo dhallaankiinnaba hadalkiinna waa iga xaaraan ilaa islaamtaan waa nin isuma haddaan ismaan tiraa hadalkiinna waa iga xaaraan dee waan kaa xaaraansanaa aday kuudnatay ku odhan lahay laakiin wuu isuma isagu raggiinna iyo dumarkiinna iyo carruurtiinna toona afu kala qaadi maayo galabtii gabal ugama dhicin waa wada islaameen nin keliya mooyaane qabiilkii dhammaa nin baa ka hadhay la ydhaha alusayrim alusayrim oo gaal ahaa ilaa iyo taqriiban afar sano ku dhowaad ayuu dib gaal u ahaa qabiil dhan ka soo hadhay uxud dagaalkii uxud ayuun ba arkay ninkii oo dhaawacan oo dagaalkii ku jiray waaniga alusayrim oo soodigii diidanaa diinta ma aha ma qabiil baa difaacaysay mise diintaad u timi dhaawac halisaa ku yaalla suli meye diintaanu ima waan dagaalamayo waan jihaaday deetana markiiba waa dhintay waatuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam camila qaliilan wa ujira kasiiran wax yarna wuu shaqeeyey wax weynna waa lagu abaaliyey isagoon sujuudin buu dhintay weligiiba ilahay umu sujuudin haddana jannusaa ku gelaya bilaa sujuud haddii lagu halxidhaaleeyo waa usayrim ninka sujuud la-aan jannada ku gelaya waayo waa shahatay xilli aan salaadiba joogin waanu dagaalamay dar ilaahayna waa u dhintay iyadoon duhurba la gaadhin iyadoon duhurba la gaadhin hadday salaad gaadhi layd oo ay dhaafi lahayd dee ma islaam ahaadeen sidaa ogeed najaaxa iyo guushaa weyn ayuu soo hooyey muscab ibnu cumayr ummaddana saasuu u gaarsiiyey camalkiisa fi sanati haaniyata cashara qadima waxaa yimi isna cashara rajula min carabi almadiina faitamacuu birasuuli rasuulkay la shireen cinda alcaqabati اluulى wabaayacuu waxay kula baayactameen cala alislaami bishuruudi shuruud calaa an laa yushrikuu billahi shaya ilaahay inaanay waxba la wadaajin walaa yasriquu inaanay waxba xadin walaa yaznuu inaanay sinaysan walaa yaqtuluu awlaadahum ubadkooda aanay laynin walaa yaatuu inaan lan la iman bibuhtaanin been abuurad yaftaruunahu ay abuuranayaan bayna aydihim hortooda wa arjulihim iyo dhexdooda waa lagu macneeyey ee gacmahooda hortooda iyo lugahooda hortoodana way tahay walaa yacsuy ay ku caasiin fii macruufi wanaagga fain awfuu hadday oofiyaan falahum ljanna ilahay baa janno siinaya wain asaabu min dalika shay-an hadday wax ka asiibana wax ka xumeeyaanna faamru min allah in shaa haddii alla doono afara waa u dhaafaya wain shaa hadduu doono cadab waa cadaabaya walamaa rajacuu markay u laabteen ilaa balad ilaa bilaadihim dalkoodii arsala macahum wuxuu raaciyey arasuulu man yucallimuhum cid barta waa muscabe alislaam islaamka wayufaqihum fi ddiin fantashara alislaam islaamku wuxuu ku faafay bisababihim sababtooda xataa lam yabqa ilaa aanu ku hadhin beytun guri min buyuuti lmadiina ilaa wa fiihi dikru lislaam ilah waxaan ka baryanaa ilahay khayrka ina fahansiiyo sirada rasuulkana alla ina bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyihi alamiin وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu kusoo jirnay siiradii rasuulka alayhi الsalaaةu wasalaam iyo saxaabadiisa waxaynu soo gaarnay baycaة اlcaqabaةi اlأuulى saxaabada ladkii koobaad ee ansaarah ee reer madiine ah oo labiyo toban ah oo ay rasuulka salى اllahu عalيه wasalam heshiis wada gelayaan iyo qodobadiis iyagoo la raaciyey nin caalimah oo saxaabiya oo daaciya oo mucallima oo iyaga dhex joogaya oo diinta gaadhsiinaya iyo tallaabooyinka uu qaaday iyo wixii uu gaadhay waxaynu caawa biidn illahi tacaala ka qaadi doonaa casharka sagaaliyo soddonaad baycatu alcaqabati athaaniya baycadii labaad ee ka dhacda buurta caqaba fi sanati haaliata cashra min annubuwa sanadkii saddexiyo tobnaad wafada waxaa u soo wafdiyey cala rasuuli rasuulka sala allahu calayh wasalam alaaatun wa sabcuuna rajulan saddex iyo toddobaatan nin wa imra'ataani laba dumara min carabi almadiina oo reer madiine ah fabaayacuu rasuula rasuulkay la baayactameen cinda alcaqabati athaaniya buurta caqabo la yidhaahdo dhinaceeda calaa an yacbudu allaha ilaahay inay caabudaan oo laa yushrikuu bihi shaya ilaahayna cid aanin la wadaajinin wa an yamnacu rasuula rasuulka inay difaacaan baa lagu heshiiyey idaa haajara ilayhim markuu usoo hijroodo uma deetana akhrajuu waxay iska soo xuleen inay cashara naqiiban laba iyo toban wakiil oo minhum iyaga ka mid ah labiiyo toban horjooge oo iyaga wakiillao ah ayay iska soo xuleen faqaala lahum rasuulu sal اllahu alayh wasalam rasuulku waxa uu ku yihi labiyo tobankaa antum idinku wukalaa wakiilaa ka tihiin calaa qowmikum qowmkiina bimaa fiihim iyaga iyo wixii dhex joogaba idinkaa wakiila ka ah kufalaau kafiille ayaa tihiin ka kafaalati اlxawaariyiin xawaariyiintii siday kafiilla ugu ahaayeen liciisa bni maryam wa ana aniguna kafiilun wakiil baan ka ahay calaa qowmi qowmkayga ayaa wakiil ka ahay farajacuu ila almadiina madiine ayay u laabteen faintashara alislaamu islaamku wuxuu ku faafay fiiha madiina akara si ka badan min almarati aluulaa markii hore baycada labaad waxay aad iyo aad uga muhiimsan tahay baycadii hore waayo baycadii hore cadadkuna wuu yaraa ragga meesha marayaana waxay ahaayeen afraad iska gaara oo qof walbaaba naftiisa uu mas-uul ka yahay laakiin culays xagga bulshadaa may lahayn rag muuqdo oo laga dambeeyana may ahayn sidaa ogeed iyaga waxba laguma dul dhisi karayn may noqon karayn aasaaskii dowladda islaamka lagu dhisi lahaa waxa lagula baayactaya markaa baycatu nisaa saynu soo marnay wax iyaga u gaara un cibaadada ilaahay iyo waajibaadka iyo inay iska ilaaliyaan muxaramaadka ashyaa khaasa bay ahayd qolada laakiin baycadoodu way ka khatarsan tahay waanay ka muhiimsantahi marka laba dhinac laga eegaba dhinaca koobaad cadadka meesha maraya uu ka badan yahay cadadkii hore intaasoo laab ayuu ku afarlaamaya ama shanlaabmaya mar labaadka ragga meesha maraya waa raggii madiine xulka ka ahaa ee awoodi karayey inay qaadaan mas-uuliyadda rasuulka difaaciisa sala allahu calayh wasalam oo ay ka difaacaan carab inteeda kale difaaca rasuulka la difaacayaana sala allahu calayh wasalam macnaheedu waa maxay in dowlad islaama la unka weeyaan oo caasimadeedu tahay madiina dhammaan cadaawaha ku xeerana afarta beynajaha ka xigana loo babaacdhigoo la iska caabiyo weeye macnaheedu sidaa ogeed markaa waxaa lagu waxaa hawsha lagu dhex qabsanaya rixladda xajka oo hadday wafdi iska yimaadaan madax bannaan oo aan sabab alla sabab u socdo aanay jirin waa la iska fahmaya markiiba laakiin xaj bay u socdeen xilliga xajka weeye waxay ku dhex jiraan saddex boqol oo nin ama qof oo reer madiine ah iyaguna waa shan iyo toddobaatan macnaheedu waa maxay laba boqol iyo shan iyo soddon kale oo gaal ayay huwayiin waxba laga dareemi maayo marka waxaa intoo dhan maamulaya oo wata cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul oo hadhowta aynu taarikhda ku arki doonno inuu mateli doono madaxa munaafiqiinta laakiin marka weli waa gaal waftigan xajiga isagaa wata asxaabta meesha maraysaa nin keliya oo rasuulka arkay wuu ku yariyey dhammaantood waa islaameen indhana ma way saarin markaasa waxay u gubanayeen boholyow iyo kalgacal wuxuu leeyahy jaabir ibnu cabdillaah waxaanu lahayn markaanu dhexda maraynay ilaa mata natruku rasuula yudrad fii jibaali maka ma waxaynu daawan doonaa oon iska dayn doonaa rasuulka oo buuraha la eriyaayo ayay odhan jireen intay dhex sii socdeen sidaasay markaa u qabeen xiise iyo kalgacal iyo qiime ay rasuulka sala allahu alay wasalam u hayaan dabcan ma la kulmi karaan oo hadday la kulmaan oo intaasi shan iyo toddobaatan qof u yimaadaan warkooda wuu faafaya waa inay hawlahooda kale iska qabsadaan ballan baa laakiin la dhigtay ballankaas waa maxay habeenka layaali tashriiq habeenka ugu dambeeya bimacnaa maalinta la ciido saddex habeenoo ka dambeeya mina la joogaa habeenka ugu dambeeya ayaa la ballamay maxaa habeenkaa loo ballamay waa xilliga la kala dhaqaaqo oo sida xajka loo yaqaano laba habeen baa waajiba in la joogo habeen saddexaadkuna kii doonayana joog oo mina sii joog kii degdegayana iska sii dhaqaaq weeyaan marka waa habeenkii lasii kala fududaaday ee qoladii hore ay maanta tageen duurkii meeshii oo kala fududaatay haddii caawa la shirana aroortana waa la kala dhaqaaqaya lasku soo noqon maayo wuxuu rasuulku habeenkaa u doortay haddii afar habeen ka hor ama laba habeen ka hor la shiro warku faafo iyagoo weli madiine jooga dhibaata gaadhaysa laakiin habeenkaa marka go-aanka la gaadho subaxi waa dhaqaaqun halkaasaa lagu ballamay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sameeyey ixtiyaadaad is-ilaali fara badan xaggiisa warkaba muu faafinin isaga iyo abubakar iyo cali waxa uu heliyaa waa cabbaas una fiirsaho cabbaas xilligaa muxuu ahaa gaal buu ahaa weli gaal baa imanaya laakiin door buu matelayaa muhiima saynu arki doonno abubakar iyo calina maxay qabanayaan waxay